waxaa shacabka soomaaliyeed doonaynaa inaan maanta la qaybsanno xaaladda uu dalku marayo gaar ahaan xaaladda ka dhex taagan golaha shacabka inaan la socodsiino shacabka soomaaliyeed oo dastuuriyan xaq u leh inay ogaadaan dhammaan go-aanada iyo arrimaha saameynta ku leh dowladnimadooda iyo noloshooda waxaa maanta saad la socotaan la sheegay in uu guddoomiyaha golaha shacabku uu qabtay dacwad ka dhan ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ama waxa loo yaqaano impeachmentka arrintaas waxaan doonaynaa inaan shacabka soomaaliyeed aan la socodsiino inay tahay arrin qabashadiisu aysan waafaqsanayn sharciga iyo qaraarada u yaalla golaha shacabka inay tahay arrin dhaawac weyn ku keenaya himiladii dowladnimo ee laga qabay in ay ummaddeennu gaarto in ay tahay arrin aan looga faa'iidaysan khaladaadkii baaxadda lahaa ee la soo gudboonaaday baarlamaanadii hore gaar ahaan baarlamaankii sagaalaad guddoomiyaha waxaan maanta guddoomiye ku-xigeenka koowaad oo garabkayga fadhiya iyo anigoo ah guddoomiye ku-xigeenkii labaad aanu la qaybsannay una sheegnay khatarta ka iman karaysa haddii uu go-aansado inuu qabto mooshan aan waafaqsanayn qaraarada iyo go-aanada golaha shacabka u yaalla dhibta ka iman karaysa sidoo kale waxaanu la qaybsannay dhibaatooyinkii uu golihii shacabka ee barlamaankii sagaalaad la kulmay oo horay ay u soo gaartay dacwad ka dhan ahayd madaxweynihii hore taasoo ay ka dhalatay inuu ku kala qaybsamo golihii shacabku muddo lix bilood ahna ay istaageen dhammaan sharci dejintii iyo korjoogtayntii ay hayeen maaragtay golihii shacabkaee markaa jiray waxa aan la socodsiinay in ay waagaasi timid in xildhibaanadii ka soo horjeeday dacwaddaas madaxweynaha laga keenay oo qabay waxa hadda taagan oo ah inaysan dhisnayn habraacyadii iyo hay-adihii go-aanka ka gaari lahaa dacwad madaxweyne ama dacwad xildhibaan labadaba dacwad siyaasadeed waxna waxa weeye kalsooni siin iyo kalsooni kala noqosho waxna waa dacwad waaye dowladdeennu ma laha shuruucdii iyo hay-adihii go-aan ka gaari lahaa dacwad siyaasadeed ha ahaato xasaanadka qaadis xildhibaan ama ha ahaato impeachment madaxweyne waxaad ogsoon tihiin mooshanada waxaa go-aan ka gaara guddoonka golaha shacabka go-aan ka gaara in la qabto inuu sharci yahayna guddoonka golaha shacabka ayaa jeediya hase ahaatee arrimaha ku saabsan dacwadda waxaa go-aan ka gaara maxkamadda dastuurka ayaa go-aan ka gaarta waxaad ogsoon tihiin dalkeennu inuusan lahayn maxkamad dastuur oo aanan loo dhisin waxaad sidoo kale la socotaan baarlamaankii tobnaad oo hadda aanu ku guda jirno inuu ka soo baxay qaraarka golaha shacabka oo tirsigiisu ahaa ga xariijin sha xariijin ba xariijin saddex iyo toban labiyo toban toddobiyo toban oo taariikhdiisu ahayd soddon iyo kowdii bisha disembar labada kun iyo toddobiyo tobankii qaraarkaas golaha shacabka waxaa go-aan looga gaaray xafiiska guddoonka golaha shacabku inuusan qaban karin mooshan ama dacwad ku aadan siyaasad ama ha ahaato xildhibaan mid ku aadan ama ha ahaato mid ku aadan madaxweyne go-aankaas ayaa golaha u yaallay guddoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan guddoomiye markaas ma uusan ahayn annagaa guddoon ahayn waxaanu u sheegnay inuu go-aankaasi jiro oo aan laga tallaabsan karin xafiiska iyaga guddoonkuna uusan qaban karin dacwad uusan qaban karin oo uu golahu horay go-aan uga gaaray guddoomiyuhu arrintaas ma uusan qadarin mana uusan dhegaysanin arrimo oo asaga gaar u ah awgiis waxaan idiin sheegaynaa cawaaqib xumada ka dhalata dacwaddaas uu guddoomiyuhu qabtay isaga oo ogsoon inaysan waafaqsanayn shuruucdii annagana xakamaynayay isagoo ogsoon inaysan jirin maxkamad dastuur oo go-aan ka gaarta asagoo ogsoon inaanan habraacyadiisii iyo shuruucdiisii la dejin waxa weeye cawaaqib xumada iyo khilaafka ka yimaada inaanu anagu beri ka nahay inaanaan inaan shacabka soomaaliyed u sheegno inaanaan anagu raalli ka ahayn inaanu shacabka soomaaliyed u sheegno inaanu ka diidnay guddoomiyaha golaha shacabkuna uu keligiis ku yahay cawaaqib xumada ka timaadana uu asaga keligiis shacabka soomaaliyeedna uga jawaabayo ilaahay hortiisana uu asagu ka jawaabi doono annaguna aanaan wax shuqul ah aanaan ku lahayn dhibaatada ka timaada kala qaybsanka ku yimaada golaha shacabka kala qaybsanka ku yimaada guddoonka wuxuu ka bilaabmaa marka laysmaqli waayo marka la raaci waayo habraacyadii iyo xeeroosaadkii iyo shuruucdii dalka u yaallay guddoomiyaha waxaanu u akhrinay qaraarkaasaanu u akhrinay waxaan sidoo kale u akhrinay qodobka sagaashan iyo labaad oo sheegaya maxkamadaynta iyo maamuuska qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ka hadlaya waxaanu u sheegnay faqraddiisa labaad inay ku qoran tahay hindisaha xilka qaadista madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaa golaha horkeeni kara ugu yaraan saddex dalool hal dalool xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah maxkamadda dastuuriga ayaa gelaysa dhegaysiga eedaynta inay sal leedahay waxa weeye ciddii go-aanka ka gaari lahayd ee maxkamadda ahayd dalka uma dhisna qaraarkii uu golaha shacabku soo saaray wuxuu sheegayaa in la fuliyo sharci number saddex iyo labaatan oo ku saabsan dhismaha maxkamadda dastuurka intaa ka horeysana aanan la qaban karin motion dacwad ku saabsan impeachment madaxweyne maadaama aysan jirin meelaan geyno guddoomiyuhu wuu qabtay hadda bal meeshuu la aadaya yaa og maxkamadduu la aadi lahaa ma jirto waa usoo sheegnay oo annagaa guddoon ahayn baarlamaankii sagaalaad oo ku kala qaybsannay oo lix bilood waxa weeye jahwareer ay ummadda soomaaliyeed gashay waxaan shacabka soomaaliyeed ogeysiinaynaa idinkuna aad dhammaantiin ogaataan in himiladii soomaaliya laga lahaa dhaawac weyn maanta loo geystay in golaha shacabka uu halis ugu jiro inuu kala qaybsamo waxaanu ugu yeeraynaa guddoomiyaha golaha shacabka inta aysan dhicin kala qaybsan iyo rajaxumo shacabka soomaaliyeed soo gaarta in uu fuliyo qaraarkii asaga ka horreeyey bili-aadamku waxa weeye isagoo sharciyaaluu meesha yimaadaa wixii aniga iga horreeyey haddee waxba kama jiraan meesha ma soo gasho laba waa labada kun iyo toddobiyo tobankii december baa la gaaray guddoomiyahana bishii may baa la doortay labada kun iyo siddeed iyo tobankii bilo ka bacdi baa asaga la doortay waxa weeye arrinkaasi halista uu leeyahay inaanu shacabka soomaaliyeed ee aanu wakiilada ka nahay u sheegno guddoomiyihii mas-uuliyadda lagu aaminay in uu golahaas isku hayo iyo in uu ilaaliyo dastuurkan iyo qaraarada golaha u yaalla in aanu kala talinnay awoodda iyaduna ay intaas ku eg tahay uuna naga diiday oo aanu beri ka nahay baanu u sheegaynaa shacabka soomaaliyeed iyo golaha shacabka